dowladda suudaan ayaa u ballanqaaday dowladda soomaaliya in ay ka qayb qaadanayso dibudhiska dalka madaxweynaha dalka suudaan cumar al bashiir ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda suudaan ay ka go'an tahay garbistaagga dowladda soomaaliya sidoo kale madaxweyne al bashiir ayaa xusay in soomaaliya oo nabad noqotaa ay muhiim u tahay guud ahaan gobolka islamarkaana loo baahan yahay in la garab istaago soomaaliya nabaddeeda madaxweynaha dalka suudaan ayaa sheegay in ay ka caawin doonaan soomaaliya dhinacyada waxbarashada tababarka ciidamada iyo dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka soomaaliya dhanka kale madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u mahad celiyey dowladda suudaan taageerada ay u muujisay dalka soomaaliya xilliyadii burburka iyo xilligan oo la joogo madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in xidhiirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya dalalka soomaaliya iyo suudaan ay uu yahay mid wanaagsan islamarkaana loo baahan yahay in lasii xoojiyo si kastaba dowladda suudaan ayaa ka mid ah dalalka xidhiirka dhowlo leh dowladda soomaaliya waxayna dowladda suudaan ka taageertaa soomaaliya inta badan dhinacyada waxbarashada